faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
cid wanaagsan halkani waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka subax qodobada saakaa dhagaysta doontaana waxaa ugu doroon dunida muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalin koowaad ee ciidulfidriga maamulka hirshabelle oo sheegay in howlgallo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab ay dhowaan ka bilaabi doonaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladda maraykanka oo ka walaacsan soo badashada kooxda daacish ee soomaaliya ka dagaalanta shir lagu qiiminaya sababaha keena shilalka gaadiidka iyo sidii loo hortegi lahaa oo ka dhacay xafiiska maamulka ee dowladagaanka soomaaliya etoobiya intaasaad maqashiin waxaa hayan qodobada ugu doorgaroon warkaas subaxee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax talaadaha taariikhdan ay ku aastaysan tahay afarta bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka ron warka subaxee reediyo cadaado imikii haatana kusoo dhawada warkii oo dhan dunida muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa maanta u dabaaldegaya maalin koowaad ciidulfidriga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu hambaliyey munaasabadda barakeysan ee ciidulfidriga wuxuu sheegay in shacabka soomaaliyeed inuu alla uu ka aqbalo soonka iyo acmaashii wanaagsineed ay soo gudanayeen gaar ahaan intii lagu goy jiray bishii barakeysanee rabadaan munaasabada barakeysan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxauu sheegay in munaasabada barakeysan ee ciidulfidriga awgeed waxa uu sheegay inuu shacabka soomaaliyed uu ku boorinayo in gacan ay ka geystaan farxadgelinta dadkana tabaleysan isagoona sidoo kale shacabka ku booriyey in laga wada shaqeeyo danta guud oo ammaanka ugu horeeyo bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ugu hambalyaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan munaasabadan barakaysan ee ciidulfitriga alle waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkii iyo acmaashii wanaagsanayd ee aan gudanay gaar ahaan intii lagu jiray bishii barakaysnayd ee ramadaan munaasabadan barakaysan ee ciidulfitriga waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed iyo muwaadin kastaba inuu gacan ka geysto farxadgelinta dadkeena tabaalaysan lagana wada shaqeeyo danta guud oo uu uga horeeyo amniga sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ilaalino midnimada iyo wadajirkeenna kuwaasoo dhammaantood tiirdhexaad u ah waajibaadka ayna farayso diinteena suuban ee islaamka waxaan idinka codsanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsanno oo aan ka shaqeynno sidii aan uga rumayn lahayn himiladeenna iyo higsigeenna ku aadan dibudhiska dalkeenna iyo dowladdeenna ugu dambeyntii waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciidda ciiddeeda nagu gaarsiiyo dalkeenna oo nabada oo barwaaqo ah kuna sii tallaabsanno horumar ballaaran oo baaxad leh madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hamleeyey munaasabada celifidriga madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shacabka soomaaliyeed xusuusiyey ahmiyadda ay leedahay maanta oo kale in dib loo fiiriyo dadka taagta daran ee ku sugan gobolada dalka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose Ee, waxaan rabaa inaan uga hambalyeeyo munaasabadda ciidulfidriga dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan soomaalida gaar ahaan reer jubbaland iyo dhammaan intii muslimiintii soo soontay bishaas waxaan leeyahay taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal ilaahay sanadkan sanadkiisa ha nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga dhigo kuwii uu nagu daro kuwii naarta ka xoreeyey bishaa ramadaan fadligeeda waad garan kartaan fadaaisha ay leedahay bisha aad baa looga soo hadlay laakiin caawa oo bishu ay bilatay oo berri ay tahay maalintii ugu horeysay shawaal ama ahayd maalintii ciidulfidriga sunan baa jirta dadku inay raacaan la rabo oo ay ugu horeyso galabta gabalka dhacay iyo ilaa berri salaadda inta ka horeysa dadku inay bixiyaan sakaatulfidrigii oo ah wax wax ka maydhaya dadka la baxaya masaakiinta ee sadaqaysanaya quudinaya oo infaaq u ah oo nafaqo u ah kuwa masaakiinta ah oo ay kaga kaaftoomayaan maalintaas islaamku aad buu u weyneeyey waad garanaysaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markuu madiino tegey reer madiine oo laba maalmood oo ciida lahayd baa islaamku labadan ugu bedelay waxaan markaa aada ugu dardaarmaynaa dadka muslimiinta guud ahaan in la iscafiyo tasaamuxa la badiyo masalaha ciidda la isugu yimaado waxaa mina sunna ah dadku inay ku tukadaan meelaha bannaanka oo loo soo baxdo bannaanka la isugu soo baxo rasuulku caleyhi salatu wasalaam xataa gabdhaha guryaha ku jira maxajabaadka iyo makhabiyaadka ah makhabiyaadka soo bixiyaa la odhan jiray iyo kuwa dhiiggale iyo kulli si shacaarka islaamka loo muujiyo waa maalin markaa u baahan dadka muslimiinta ah inay iswada cafiyaan la isdhexgalo waa maalin u baahan in dadka masaakiinta ah la quudiyo oo qofku uuna temin oo agoonta iyo kuwa mucaawiqiinta curyaamiinta iyo kulligood in la taakuleeyo loo baahan yahay waa maalin weyn islaamka aada ugu weyn waxay maanta aada farxad ugu tahay dadkii soo soomanaa bisha si taas la mid ah waxaasna shacabka u hambaliyey madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi madaxweynaha wuxuu sheegay in shacabka reer somalilan ay isku tashadaan islamarkaasna ay ka shaqeeyaan danta guud waxaanu hambalyo daraynaa munaasabadda ciidulfidriga dhammaan ummadda islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummadda somalilan ilaahay isagaa weynaha naga aqbalo soonkii salaadii qur-aankii iyo tahajudkii ilaahay hanaga aqbalo ilaahay dembigeennana ha dhaafo dadka muslimiinta wixii dhintay allah u naxariisto inta dambe allah uga naxariisto dalkeenna nabad iyo horumar iyo barwaaq inuu ilaahay ka weydiisanay inuu naga aqbalo nimcada roobka da-aysana ilaahay to aan duro lahayn oon dhibaato inoo keenin ilaahay wanaaggeedana si ha ka dhigo dalkeenna dal degan oo lagu nabad qabo oo lagu horumaro allah ha ka dhigo dadka wixii buka allah ha shaafiyo wixii maqan allah soo nabad celiyo wixii dhibaato ku jira dhibaatada allah ka saaro ilaahay waxaan ka rajeynayaa bishaa bisheeda inuu barwaaqo taasoo kale aan ku gaadhno ummadda islaamka iyo somalilandba wasala allaahuma calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa maanta u dabaaldegaya maalinkooda ciilifidriga walow maanta magaalooyin qaar oo ka mid a galmudug aan laga ciideyn maamulka hirshabelle ayaa sheegtay in howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab dhowaan ay ka bilaabi doonaan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan aadan cabdi faarax kaladir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab dhowaan ay ka bilaabi doonaan deegaanada ku dhowdhow magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan aadan cabdi faarax oo la yaqaana kaladire oo shil jiraad ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dhowaan howlgallo ka dhan dagaalmayaasha al-shabaab ciidanka xoogga dalka oo isgarabsanayo oo qeybka ciidanka midooda afrika amisom ay dhowr jaha ka weerari doonaan dhowr deegaan oo al-shabaab ay kaga sug yihiin qeybo ka mida gobolka hiiraan wuxuu xusay in sababta xilligan howlgalka u bilaabeen ay tahay inay dhibaato ay ku hayaan al-shabaab dadka deegaanadaas ku sugan waxaan rabnaa dhowaan inaan samayno howlgallo lagu bacsanayo cadowga nabaddiidka ummadda soomaaliyeed ee ku sugan gobolka hiiraan sida degmada ceel cali iyo degmada buucable iyo deegaanada hoos yimaada ee deegaanka wardhabeyn iyo deegaanka baar ilaa iyo deegaano kale waxaan rabnaa in aan muxuu ahay ka saarno maadaama ay dhibaato ballaaran ay ku hayaan eh, shacabka soomaaliyeed Eh, anigu ka xildhibaan ahaan eh, anigoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka hirshabelle iyo kan baarlamaankaba waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano howlgalladaas xildhibaanado kaloo saaxiibadayda waxaan uga baaqayaa wax macnaba keenayso in aad suud xerato aad mukayf guri aad ku jirto dadkaagiina lagu maarayo Eh, madaxtinimadaasi wax macno ma keenayso waxaa macno keenayo inaad qoriga qaadato oo aad horkacdo ciidanka kureynaya cadowga adigoo muxuu ahay u dhaartay dadka iyo deegaankaba haddii aad dhimatana aad tahay eh, shahiid marka waxaan leeyahay eh, golaha wasiirada iyo dhammaan eh, golaha baarlamaankaba iyo madaxda iyo inta xukuumadda ay ka kooban tahay Eh, waxaan leeyahay dagaalka kan ah oo muxuu ahay lagu qaadaya cadowga nabaddiidka inay kasoo qayb qaataan annagu waxaan rabnaa in eh, muxuu ahay waxaana dhibay ca- caafimaadkii aan la gaarsiin karin dadkii meesha ay ku dhibaataysan yihiin marka eh, waa waxaasi waa u dul qaadan waynay ciidanka howlgalka aan rabna inaan ku sameyno waa ciidan macawiisley ah ciidankaasi haddii ay howlgalku ay bilaabaan waxaa laga yaabaa inay la kulmaan culeysyo ciidamada amisom ee ku sugan gobolka hiiraan anagu sector four iyo sector three kala saari maayo amisom waxaa laga rabaa waxay u timid inay ummadda soomaaliyeed caawiyaan kuwa gobolka hiiraan joogan waxaa loogu talagalay inay caawiyaan dadka reer hiiraan wax macnama keenaysa inay hiiraan meelna ka caawiyaan meelna ay ka aamusaan waxaan leeyahay marka amisom ciidankaasi howlgalaayo oo macawisleyda ah culeys kastoo yimaado inaad ku gurmataan wax kastoo aad ku caawin kartaan aad ku caawisaan haddii macawisley ay noqdaan bari iyo qaraxsin lays abaabulaan oo ay dagaallo ay la galaan cadowga soomaaliyeed meel kastoo xabadda ay ku socoto inaad ku gurmataan oo aad u diyaar garowdaan waxaan leenahay marka howlgalkan kana wuu soconayaa wuu bilaabanayaa Eh, ciidankaasi guutada shanaad iyo amisom waxaan ka codsanaynaa inay soo garab istaagaan ciidamada amisom ee ku sugan gobolka hiiraan xoogga dalka soomaaliyeed ee guutada shanaad dhammaan eh, muxuu ahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle eh, waxaad ugu qayb qaadan kartaan fikrad waxaad ugu qayb qaadan kartaan dhaqaalo waxaad ugu qayb qaadan kartaan waxyaabo badan oo kala duwan marka waxaan leeyahay eh, inay jeefka ka kacaan Eh, haddii jeefeen ay fadhiistaan hadday fadhiyeen ay istaagaan ay ka qayb qaataan howlgalladaas dowladda maraykanka ayaa ka walaacsan soo badashada kooxda daacish ee soomaaliya ka dagaalanta kooxda daacishta soomaaliya ee dustay waqooyiga soomaaliya waxay bilaabeen inay qortaan milasho cusub xilli duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay weli sii socdaan taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda africom ee la yaqaan africom ayaa sheegay in daraasad cusub ay muujinayso in kooxda daacishta soomaaliya ay sii xogeysanayaan si ay u helaan cudud ku filan ee goobaha dagaalka tan iyo bishii abriil ee lasoo dhaafay taliska africom waxa ay qaadeen sideed duqeymood oo dhanka cirka ah oo lala beegsaday daacishta soomaaliya kaga sugan yihiin buuraha golis ee waqooyiga soomaaliya iyadoo lagu dilay labaatan ka mid a raggaas u dagaalamayay oo uu ku jiro tali ku-xeenka labaad ee taliska guud ee kooxdaasi daacish ee ka dagaalanta waqooyiga soomaaliya xeelleerayaasha ammaanka waxay hore tirada guud ee ciidanka daacishta soomaaliya ugu qiyaaseen boqol ilaa laba boqol oo maleeshiya ah balse saraakiisha militariga ayaa haatan sheegaya in laga yaabo in kooxdu ay aada u ballaaratay afhayeenka howlgada africom samten reeha ayaa sheegtay in tiradooda ay gaarayso ilaa saddex boqol oo maleeshiya kuwaasoo badankooda ka howlgala waqooyiga puntland oo ay ula jeedo gobolka bari ee puntland shabakada wararka stars waxay qortay in kooxda daacish ee soomaaliya ay aada uga daran tahay dagaalamayaasha al-shabaab oo iyagu dagaal muddo socday kula jiray dowladda federaalka soomaaliya ee ciidanka midooda afrika amisom waa sida hadalka loo dhigay dhinaca kale taliska africom waxay sheegtay in daacista soomaaliya ay awoodi karto tallaabo xirir ay kula yeelan karaan hogaamiyaasha muhiimka ah si ay uga faa'iidaan cadaadiska iyo qorista xubno ku biiraya kooxdaasi inkastoo daacishta soomaaliya leedahay ciidan yar haddana guulaha ay gaareen in maleeshiya cusub qortaan u ekaan karaan inay ka ballaaran tahay daacish galbeedka afrika ee ka howlgala gudaha dalka nigeria xuduudka gobolka harada aqalka jaadka shir lagu qiiminaya sababaha keena shirarka gaadiidka iyo sidii looga hortegi lahaa ayaa ka dhacay xafiiska maamulka dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya ee jigjiga kulankana lagu qiiminayay sababaha keena karawkaca shirarka gaadiidka ee deegaanka ayaa madaxtooyda dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya lagu qabtay kaasoo si weyn loogu faahfaahiyey waxyaabaha keena shirarka gaadiidka ee ka dhaca wadooyinka magaalada jigjiga ee xarunta dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya kulankan ayaa waxaa hogaaminayay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxtooyada ee dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya mudane cabdisaaq sheekh cabdiraxmaan sayid waxaana kasoo qaybgelay mas-uuliyiinta xafiisyada ay qusayso sida xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha waaxda guddiga booliiska sida waaxda taraafikada kulankan ayaa lagu qiiminayay sababaha keena korarka shirarka gawaarida tayada gaadiidka iyo xirfadda darwalinta deegaanka u hooseysa iyo sida doorka dabagalka xafiisyadani ay qusayso ay tahay taasoo si qoto dheer lagu firqeeya laskuna qaatay in la si dhaqso ah wax lagu qabto dhibaatadan wasiir ku-xigeenka xafiiska deegaanka cabdirasaaq sheekh cabdiraxmaan sayid ayaa kulankaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in maamulku uu iska howlayo sida arrintaas wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jiraay waa eh, dhibaatooyin iska joogto aha eh, sababaha keenahayanana waxaan u aragnay inay tahay eh, dhowr arrimood oo iskaashatay oo isu timid waa mid weeyaan gaadiidleyda oo aan u hoggaansamahaynin shuruucdii eh, lagu talagalay inay u hoggaansamaan eh, khusaysay socdaalkooda Eh, shuruucdaasoo ka mid ahay tirada dadka ay qaadahayaan inaysan u hoggaansamahaynin oo tira intii lagu talagalay in ka badan ay qaadahayaan een, speedkii ama xawligii lagu talagalay inay ku socdaan oo aynan ku soconhaynin Een, iyadana dhibaatooyinka waxaa ka mid ahaa een, hanaankii dabagalka iyo kontaroolka ee, waaxda muxuu ahaa ee, booliska gaar ahaan taraafikada oo iyadana waayihii dambe waxoogaa habacsanaan ay nagaga jirtay Een, haddii la kontarooli waayo waxaad arkaysaa inay dee ruuxii uu dareemahayo siduu doona inuu iskaga dhaqmahayo iyagoo oo dadkan mulkiilayaashii ama ganacsatadihii iyagoo xooga ay saarahayaan kolba nambarka ugu faraha badan ay lacag ka qaadanayaan haddii aan eh, laga kontaroolin oo lagu hor istaaginana ay taasi dhibaato ay imanayso Eh, dhibaatooyinka waxaa isla qaadanay iyada laftarkeeda inay qayb ka yihiin manaareyaha laftarkiisa markay ka baxayaan oo sidii lagu talagalay aan loo jeegaraynhaynin Een, ciidanka jooga laftarkiisa booliska ah oo kaalintii la rabay eh, dabagalkii la rabay aanan ka qaadanhaynin Eh, dhibaatooyinkaas oo kolley eh, hadda eh, noo muuqata eh, ayaan rabnaa inaan eh, maanta si fiican eh, looga wada hadlo Eh, kuna eh, kana soo saarra hadduu ilaah yidhaahdo go-aan iyo awaamir eh, la siinahayo dhammaan dhinacyada ay khusayso guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka subax uu soo saaray ilina socodsi anigoo xasana saaxiibkay cumar cabdiraxiim saxiife u farsamaynayd tan intaan warkana warkaxay dib u kulmi doono ciid wanaagsan saaxiibayaal